Haweenka Soomaaliyeed ayaa ah kuwa qabta shaqooyin adag si ay u maareeyaan nolosha qoyskooda isla markaana ay kaalin uga qaataan raadinta nolol maalmeedka qoyska. Shaqooyinka ay inta badan dumarka Soomaaliyeed qabtaan ee culus waxaa ka mid ah ka shaqaynta dhismaha guryaha taasoo ah shaqo ku adag qofka dumarka ah hase ahaatee haweenka qabta shaqadaasi oo ku korsada caruur ayay dantu ku qasabtay in ay si maalinle ah u qabtaan shaqada dhismaha oo aad u adag haddaba si aan wax badan uga ogaano shaqadaasi ayaa waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah haweenka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee ku nool magaalada Kismaayo waxayna inooga warbixiyeen duruufaha ay ku shaqeeyaan waxyaabaha ku kallifay shaqadaasi iyo caqabadaha ay kala kulmaan waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo dhismo ka shaqaysto oo iska dhiban maxaan ku rahdaa hooyo soomaaliyeed oo dhan saa ku nahay ilmaha korsan haya waana garoobaan ahay waana maxaan ku rahdaa waana qalnahay ee waxaan ilaahay waxaan ka baryayaa inaan dhismadan iyo dhibka iyo rafaadka ilaahay noogu soo deeqo maalintii mar boqol iyo soddon mar boqol iyo afartan mar boqol iyo konton sidaas waxbana dadka uma tarto xaasaan nahay guri kiraan degannahay waa iska dhibannahay ilaahay baan baryaynaa caruurtay toddobo aabbahooda isagana waa nin iska xanuunsan oo maxaan ku rahdaa oo daawo qaadanaya oo daawo tiibi qaadanaya haa qoyska anigu tursan anaa u xamaalo maala hel maala waaye dhismaha haa dhibaan ku qabnaa kursaa hooyo soomaaliyeed ku nahay waa iska xamaalinay laka tabarteenna maahan maxaa ku shaqaynaya masaa'idka daruuf baa noo geysa wixii gabar oo dumar eh iyo raggab ilaaha ka dhigee daruuf baa noo geysa maanta qof haddii dheef qow gurigiis kuma soo baxo shaqana ma imaanayo ilaa daruuf baa wax kasta noo dhigto inaan oo shaqada dhisma ku shaqayno oo masaa'idka baytalaya eh haa cilmaha ku koriyaa ciyaalka aabbaha ma shaqeeyo daruuftaas baa marka noo dhigto inaan ku shaqayno dhismada haa haa dhibkee waay daruuf baa ii geysa ba dhib baa ku qabaa maasha allah dhib aan ku qabaa ilaa daruuf baa ii geysa dhismada